faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan warka duhur ee raadhiw cadaado qodobada aad maqli doontaan waxaa ugu dooroon ra-iisul wasaare kheyre oo kulana la qaatay madaxa xukuumadda galmudug iyo sidoo kale sheekh maxamuudka hogaamiye maamulka ahlusunna ciidamada nabasugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nise qaybtooda galmudug oo ka cabanaya musuq maasuq iyo sidoo kale mushaar la'aan dowladda kenya oo ka hor timid in dacwadda kiiska badda soomaaliya gacan marooqsiga ay doonayso inay ku qaadato uu dhegaysto madaxweynaha maxkamadda cadaaladda a c j oo ah nin soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya oo kulan aan caadi ahna la qaatay wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya james swan agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka oo la kulmay guddoomiyaha gobolka banaadir maamulka gobolka shabeellada hoose oo gargaar degdeg ah gaarsiiyey dadka ku nool deegaanka bariire ee gobolka shabeellada hoose iyo maamulka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo ugu baaqay shacbiga in si dhow ay ula shaqeeyaan maamulka si la iskaga kaashado horumar dhinacyo badan taabanaya oo ay gaaraan shacbiga iyo maamulka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulanti wanaagsan waa talaado taarikhdu ay ku beegan tahay saddexda bisha sagaalaad ee sebtembar labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaasi aad maqashaan waxay ahaayeen wararkeena duhur ee maanta kuwooda ugu doorka roon imikana waarkii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyra ayaa waxa uu kulana la qaatay madaxa xukuumadda galmudug sheekh shaakir cali xasan iyo sidoo kale madaxa ahlu sunna macalin maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada dhuusamareeb ku qaabilay madaxda sare ee ahlu sunna guddoomiyaha ahlu sunna macalin maxamuud iyo sidoo kale madaxa fulinta galmudug sheekh maxamed shaakir ayaa booqasho ugu tegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre iyagoona iska xog waraystay arrimo ku saabsan dadaalada wadajirka ah oo loogu jiro sida la sheegay dib u heshiisiinta galmudug taasi oo ujeedkeedu uu yahay in laga wada tashto sidii loo unki lahaa galmudug lagu midaysan yahay waxa uuna furmaya shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug berri oo taariikhdu ay ku beegan tahay afarta bisha sagaalaad ee sebtembar labada kun sagaal iyo tobanka walow qaar ka mid a beelaha galmudug oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka magaalada cadaado ay sheegeen inaysan ka qaybgelaynin shirkaasi islamarkaasina xubna halkaasi la geeyey lagana soo daabulay magaalada muqdisho aysan ku matelin ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa la filayaa in afarta bisha oo berri ku beegan uu si rasmi ah u daahfuro shirka ga- dib u heshisiinta galmudug kaasi oo ay ka qaybgalayaan ergooyin kala duwan oo matalaya inta badan beelaha galmudug ku midaysan oo gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ammaanka magaalada dhuusamareeb ayaa si weyn loo adkeeyey sida aynu kasoo xiganay warbaahinta qaranka iyadoona ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom inta ay socoto howlaha dib u dhiska galmudug iyo sidoo kale shirka dib u heshisiinta ayaana sheegtay dowladda federaalk soomaaliya in ciidamada ay halkaasi kusii sugnaan doonaan wixii war ee kusoo kordha kulamadan ay qaadanayaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxda ahlu sunnana wararkeenna iyo barnaamijyadana dambe ayaad ku dhegaysan doontaan haddii allah awoodala laga helo ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa qeybtooda galmudug ayaa ka cabanaya mushaar la-aan iyo in sidoo kale dhaqaalahooda ay musuqeen saraakiisha ka sarreysa mahad nuure axmed ayaa warbixintan inooga diyaariyay ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka qaybtooda ka howlgasha deegaanada maamulka galmudug ayaa cabasho ka muujiya tan iyo isku dhaftii lagu sameeyey ciidamadii dowladda iyo maamulkii alsunna ciidamadiisii waxa ay sheegeen ciidamada inaysan helin muddo laba bilood ee mushaar islamarkaana ay musuq maasuq geliyeen taliyayaasha ugu sarreeya ciidamada qaybtooda ka howlgasha deegaanada maamulka galmudug ciidamada ayaa sidoo kale sheegay inay ka soo baxeen xerihii ay ku lahaayeen magaalada dhuusamareeb kadib markii loo diiday in halkaasi joogaan waxay madaxda dowladda iyo saraakiisha ciidamada ugu baaqeen inay helaan mushaarkooda islamarkaana la ilaalsho xuquuqdooda waxay sidoo kale sheegeen inay haysato agab la-aan dhanka ciidanka ah waxna taasi laga qabto ma ahan waxaan ka hadlaynaa boqol iyo konton baan qaadan jirnay mushaara way naga maqan tahay laakiin waxaan ka hadlaynaa ma ahan boqol iyo konton bilkan shaanqura bay naga maqan tahay sagaal bilood hore bila mushaara aan soo marray waxaan ka hadlaynaa waxa weeye annagu shan sano lix sano afar sano intaba rag shaqaynayay baan nahay ninkii shalay unugta soo galay baa jenaraal laga dhigay aw booska u fuulaana la yidhi annaga waardiye ka noqda qaar kalena waxaa la yidhi gawaaridaba ka dega ma mudnidini waxaan ka cabanaynaa waa waxa noocaasa boqol iyo kontonkii oo keliya maaha annagoo ku shaqaynayna qori aan leenahay annagoo ku shaqaynayna kii dhaawacmaa gurigooda inuu iska soo daaweeyo markuu soo raystana yimaado annagoo duruufaada ku soo shaqaynay wixii aan intaa ku diraynay ninkii intaa qoriga nala horfadhiyo inuu hortanada ku dalacay haddanana xukumaan diidanna macnaha aan ka cabanaynaa waxaan intaasi dheer daawo iyo daryeel xumi ay la kulmeen ciidamada halgamayaasha ee hay-adda nabad sugidda qodobka saddexaad waxa uu yahay dadkaas halgamaayaasha ee intaas dhiiggoodii maalkoodii muruqoodii iyo maskaxdoodiiba u huray inay qarannimo sidii loo heli lahaa labadii kun iyo afar iyo tobankii wixii ka dambeeyey oo xilligii haayadda nabad sugidda la aas-aasay ahayd weli hal sargaal xigeena xitaa oo ku dallacay ma jiro ka dallacay haayadda nabad sugidda qaybteeda galmudug sargaal iyo sargaal xigeen midna maanan helin dadkii mudnaanta iyo marinka u lahaa baana nahay maadaama intaas aan halgamaynay gorgortan aan ka galnay iyo shuruud aan ku xidhnay ma ay jirin waxaan ugu dulqaadanaynay mar uunbaa la gaari doonaa mudnaanta aad leedihiin aad heli doontaan waxaa maanta isukaayo soo bixiyey markii ay dhacday darajadii iyo dallacaaddii annagu aan mudnayn in dad kaleeto oo ajigiyo isyaana ciidanku leeyahay ajiga oo shan iyo toban beri ku jiray haayadda nabad sugidda in lagu cimaamaday oo lagu caana shubay oo muhiimadda in la ogaado madaxda soomaaliyeed ogaato tagrifalka iyo juhdiga ciidankeennan nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka gaar ahaan qaybta galmudug in badan soo shaqaynayey dhib iyo dhaawac soo maray waxaan ognahay oo hadda maaragtay ku shaqaynaynay in tagrifalyo badan ciidankan loo geysta ku soo gebangebaynayaa muhiimadda iyo gunaanadku waxa ay tahay in intaasoo dhaliila aan qabno madaxda soomaaliya u sarraysana ay wax ka qabato hawshaas eesan ugu fiirsan dhibaatada iyo caqabadda maalin kastana loo keysanayo
hay-adda nabad sugidda ee maantay ujeedda ciidankan qiimaha badan leh oo aan ciidanba lagu tilmaami karin ka badan cid kasta oo wax ka qaban kardha waxaan ugu baaqaynaa inay arrintaas
ay si degdeg ah wax uga qabtaan weliba wax ka qabasho oo keliya ma rabna ay noo yimaadaan oo qiimeeyaan mahadsanid mahada dowladda kenya ayaa waxay ku xirtay shuruud in ay sii socoto dacwadda badda ay ku haysato soomaaliya doonaysa inay gacan marooqsiga ku qaadato ee taalla maxkamadda cadaaladda adduunka a c j iyadoona sheegtay in ay arrintaasi joojin doonto uusanay dhegaysanaynin kiiskooda madaxweynaha maxkamadda cadaaladda a c j oo ah nin soomaaliya dowladda kenya ayaa gadaal ka riixaysa hay-adda la baxday baaf oo sheegtay in ay tahay urur u dooda arrimaha geeska iyo sidoo kale bariga afrika ururakan oo ay hogaaminayaan koox kiiyaan ah ayaa sheegay in kenya ay doonayso in dhegaysiga kiiska badda laga reebo garsoore cabdi kaawe oo ah madaxweynaha maxkamadda a c j sidoo kalena ah nin soomaaliya david matisanga waa guddoomiyaha madasha afrikaanimada waxa uuna u dhashay dalka kenya waxa uu sheegay in cabdi qaawi uusan dhexdhexaad ka noqon karin arrimaha badda soomaaliya iyo kenya islamarkaasina uu yahay nin soomaalinimada ay ku weyn tahay niyadiisana ay soomaalinimo ka buuxdo ayuu yidhi sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha a c j cabdi qaawi axmed yuusuf ayay hay-adda kenyaanka waxay ku eedeysay in uu dhowra jeer fagaare ka sheegay jacaylka uu qabo soomaaliya arrintanina uusan dhexdhexaad ka noqon karin sidoo kale david waxa uu dowladda kenya ka codsaday in aysan ka qaybgelin kiiska dhegaysigiisa uu bilaabanayo toddobaadka dambe islamarkaasina ay bannaanka ka joogaan hay-addani ayaa sanadkii labada kun labayo tobankii lagu aasaasay dalka kenya waxaana lagu sheegay in ay tahay mid difaacaysa qadiyadda afrika sidoo kalena u ololeynaysa midowda afrika si kastaba dowladda kenya ayaa sheegtay in loo baahan yahay in meesha laga saaro madaxweynaha maxkamadda cadaaladda a c j cabdi qaawi oo ah nin soomaali ah maadaama ay ku adkaysanayaan in uu yahay nin soomaalinimada ay ku weyn tahay sida ay hadalka u dhigeen uusan dhexdhexaad ka noqon karin baddan ay gacan marooqsiga doonayso inay kaga qaadato dowladda federaalk soomaaliya kenya agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka ayaa kulan waxa uu la qaatay guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir cumar finish agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka doctor nuur diiriye xirsi fuursade ayaa guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ugu hambeliyey ee xilka cusub ee uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo kulanka mas-uuliyiinta ay wada qaateen ayaa ka dhacay xaafiiska agaasimaha waxaana diiradda lagu saaray howlaha horumarineed ee gobolka ka socda iyo sidoo kale kuwa horyaala iyada oo xoogga la saaray dardargelinta amniga arrimaha bulshada iyo dib u dhiska goobaha danta guud agaasimaha madaxtooyada ayaa guddoomiyaha cusub u ballan qaaday in ay gacan muuqata ka qaadan doonaan dowladda federaalk soomaaliya horumarada aasaasiga ah ee bulshada ee gobolka banaadir gobolka banaadir waxaa ku yaala caasimadii ummadda soomaaliyeed waana muhiim in dhammaanteen aan iska kaashanno soo celinta haybadii muqdisho ayuu yidhi agaasimaha guud ee madaxtooyada soomaaliya doctor fuursade guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa dhankiisa ka mahad celiyey soo dhoweynta iyo sidoo kale atolooyinka muhiimka ah ee agaasimaha madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya isagoona carabka ku adkeeyey in maamul iyo shacabba ay xoogga saari doonaanna sidii loo heli lahaa caasimad qurux badan oo abni ah sida uu yidhi guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir cumar finisha wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya axmed ciise cawad ayaa kulan xasaasi ah waxauu la qaatay wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya james swan wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane danjire axmed ciise cawad ayaa maanta waxa uu kulan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kula qaatay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya ahna madaxa howlgalka kaalamaynta qaramada midoobey ee soomaaliya ee unsum mudane james swan waxay ka wada hadleen labada mas-uul iskaashiga u dhexeeya jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale qaramada midoobey si loogu adeego dadka soomaaliyeed waxaa kale oo isla falanqeeyeen xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadeed iyo nabadgelyo ee dalka soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxa uu mar kale ku celiyey taageerada dalkiisa uu u hayo dadaalada wakiilka gaarka ah iyo sidoo kale qorashaha howlgalka qaramada midoobey ay ka hayso soomaaliya isagoona bogaadiyey howlaha qaramada midoobey ay ka hayaan soomaaliya oo uu sheegay in ay yihiin kuwo dhaxalgal ah islamarkaasina horumar iyo baraaro u horseedaya shacbiga soomaaliyeed markan haddaynu egno gobolka shabeellada hoose maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa waxay gargaar gaarsiiyaan shacbiga ku nool deegaanka berire ee dhowaan ciidamada xoogga dalka ay kala wareegeen al-shabaab maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa gargaara waxa uu gaarsiiyey dadka ku nool qaybo ka mid a gobolka gaar ahaan deegaanka beriire ee gobolka shabeellada hoose ee ay gacan ku-hayntiisa al-shabaab kala wareegeen ciidamada xoogga dalka gargaarkan goobta lagula wareejinayay dadka shacabka ah ee la gaarsiiyey ayaa waxaa ku sugnaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo sidoo kale mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim cali najax oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in gargaaro kale ay soo gaarsiin doonaan dadka ku nool deegaanka beriire islamarkaasina loo baahan yahay in gargaar dhaqsaa lala soo gaaro dadka maadaama sida uu xusay dhowaan laga xoreeyey al-shabaab halkaan maanta waxaad markhaati ka tihiin in qoys walba la siiyey raashiin raashiinkaas oon u malaynayo inuu ku filan yahay muddo kooban haddii alla idmo waxayna daliil u tahay dowladdiinnu inay idin xasuusato meel walba aad ku nooshihiin oo gobolkan ka mid haddaad baadiyaha ku nooshihiinna dowladda way idin xasuusataa haddii magaalooyinka aad joogtaanna dowladda way idin xasuusataa haddii meelo kale aad ku nooshihiinna dowladdiinna qalbiga idinku haysaa keliya intaay idinka maqan tahay idinka ayay idin soo adeegaysaa waxay safar ugu soo jirtaa in adeeg dawliya laidin soo gaarsiiyo noloshiina dib loo soo nooleeyo runtii gargaar caafimaad mid cunto ah mid amni intaba laidin keeno dhanka kale xildhibaan nuur siidow baaba oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya waxa uu ugu baaqay shacabka ku nool gobolka shabeellada hoose inay la shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka
inaad la shaqaysaan ciidanka haddii aad ciidanka la shaqaysaan oo nabadgelyada aad wax ka sugtaan insha allahu tacaalaa wax walba oo adeeg asaasi ah oo idinka dhiman way soo dhammaystirmayaan laakiin haddii aydan ciidankii la shaqaynin oo sidii ay tahay warbixinnada aadan ciidanka ula soo wadaagin amnigiinana ma sugmaayo mana suurtagelayso wafdi sare inuu idiin soo booqdo oo idin imaado maamulka degmada beledweyn ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay ugu baaqeen shacbiga degmadaasi in ay si dhow ula shaqeeyaan maamulka degmada si la iskaga kaashado horumarka magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cusmaan ayaa warkan inoo soo diray gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed axmed ibraahim food cadde ayaa ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay taliyo intii uu xilka hayay waxaana uu sheegay in waxyaabo badan ay qabteen ilaa haatan aan joogno wax baan noo qabsoomay wax aad u fara badan noo qabsoomay horumar baan ka shaqaynay wax walbaan ka shaqaynay waa meel fiican ay maraysa ceelal baan qodnay kanaalal baan samaynay buundooyin baan samaynay aad iyo aad baan mataqaanaa aan horumarka ugu shaqaynay aad iyo aad ay u fiican tahay meel fiican ay maraysa mashaariic fara badan aan ka hirgelinay sida hadda aan kuu sheegay oo kale waxaa la dhisay gidaara fara badan oo mataqaanaa oo webiga meelaha biyaha kaas ka goosto meelahaas mataqaanaa laga sameeyey iyo waxyaalo fara badan oo la qabtaa jira oo mashruuc aad u fara badan jira oo wadooyin lagu bixiyey mataqaanaa kaamamka oo qaxootiyaasha lagu maalgeliyey wax badan fara badan jira aan qabana jira shaqadii la idmaday ee aan ku matalayay maamul goboleedka dowladda hirshabeelle aan ku matalayay degmada beledweyne si toos aan u qabtay waana socotaa aad iyo aad baan u hormariyey shaqadayda oo aad baan mataqaanaa aan aniga maarata aan ugu qanacsanay sidoo kale waxuu ka hadlay xaaladda amniga magaalada beledweyne asigoo ugu baaqay shacabka ku nool magaalada beledweyne inay ka shaqeeyaan amniga magaalada waxaan ugu baaqaa dadka ee ka maqan magaalada beledweyne magaalada beledweyne boqolkiiba boqol amni waaye wax dhibaatahoo ka jira hab yaraatee ma jirto waa laisku halayn karaa magaala laisku halayn karo oo aad iyo aad u wanaagsan wa waxaan kula talin lahay bulshada reer beledweyne inay gacmaha isqabsadaan ay mataqaanaa nabadda ka shaqeeyaan horumarka magaalada ka shaqeeyaan nadaafadda ka shaqeeyaan caafimaad ka shaqeeyaan sida mataqaanaa hadda garoomadoo kale garoonka mataqaanaa oo diyaar diyaaradaha waad ogtahay inaad mataqaanaa xoogaa dhibaataysan yahay inay horumarkaas ka shaqeeyaan garoomada dhisaan oo wadooyinka dhisaan mataqaanaa ay gacmaha isqabsadaan mataqaanaa u baaqaya aad buu mahadsan yahay bashiir guud ahaan waxaa intaa ku dhan warkii duur aad kala socotaan raadiyo cadaado f m sideed sideed dhibic shan magahartistan iyo kulanti daba nabaday